marka koowaad waa dhowahay waana mahadsan tihiin intaa kadib deegaanka waxa weeye dad badan oo ilmo iyo caruur ah oo dhibaataysan iyaa jooga oo qaxootiya ee ka soo cararay dagaaladii usbuucii dhaweed ka socday deegaanada hadhaad tilmaamaysa marka dadkaasi haddee qof waxaa haddee mar walba mar walba waxaa qasaba meeshii dagaal ka dhacayo in laga cararayo oo qofku ay nafteeda iyo ay badbaadsanayso intii ay tabarteeda marka dadku deegaamadaas miyiga lagu dagaalahay iyo magaalooyinkaba dhintaba naftooda ayay kala soo carareen meesha ay ammaan bideen meeshay ammaan bideen ayay yimaadeen haddama hadda meeshaan camaara ay iska nabdoon tahay in hadda dhibaata ka jirinin meeshaa dad badan ayaa soo gaaray goobihii dagaaladu ka dhacayay naftooda iyo qaar xoola wataba intaba ka soo cararay qaybo wayna dhaafeen galbeedka ama qoraxsinay noo dhaafeen qaybo oo maaragtay iska tabaalaysan oo aan gaadiid iyo waxay iskaga bixiyaan aan lahayna dadka magaalada joogay iskala degeen dadkaasi marka waxa waaye waa aaday u dhibaataysan yihiin dadkii ay soo dul fuuleenna iyaguna waa iska dhibaataysan yihiin oo xaraab dheeraada weeye marka dadkaasi walaalow waxa waaye in loo kaalmay u baahan yihiin magaalada aan joognana waa loo gurgurmaday dadka shacabka ahoo degan iyo maamulka deegaanka iyo wixii ay qaban kareen ayay u qabteen laakiin dadku way fara badan yihiin wayna imaanayaan weli waxna way gudbayaan waxna meesha ayay iska joogaan marka dadkaasi waa dad maaragtay tabaalaysan weeye marka waxa weeye waxaan codsanaynaa qofka sideena dhegeysanaya wixii kaalmo ay ka geysan karto inay u kaalmayso oo dadkaas waxa weeye loo gurmado waxaan kaa rabaa ma haysaan tirada saxda dadkan soo gaaray camaara
walaalow dadkii maadaama aan hadda wax kaama loo furaynin oo aan maaragtay dadkii wax hadda toos ahoo lagu saacidi karo aysan jirin dad badan inay yihiin inaan meelaana mooyaane annagoo da tiro koob ma aanan qalin iyo bug ma aanan qaadanin laakiin dadku way fara badan yihiin xaafad walba way joogaan waana dadka aan kuu sheego masaakiinta ahoo ilmaha iyo dumarka u badan waxaan ognahay xaafadaha qaar ilaa shan qoys ayaa soo kor degtay sidaasoo kale waxa weeye maaragtay ilaa dad maaragtay waxa weeye waxaa jira iyagoon agab iyo waxba haysan iska yimid oo gurya cidlaa la iska soo degay marka dadku waa badan yihiin aan leenahay laakiin hadda qalin iyo bug ma aanan qaadan marka dadkaasi waxa weeye waa dad kaalmo in loo kaalmeeyo mudan marka waxba lala quursan maayo wiil wax ku taageeraya waan ka qabanaynaa hal santii waan qabanaynaa hal doolar waan qabanaynaa wax allaale wixii qofkii maaragtay walaalada wax u geli karayse in la caawiyoy mudan yihiin marka sidaasaan kuu sheegayaa
mudana guddoomiye waxaad ii sheegtay in dadkan barakacyaasha aanan u samaynin xerooyin gaar ama goobo markaasi degaan taa beddelkeedana ay xaafadihii la nool yihiin marka bal xaafadaha ka waran ma yinay kuwa dadkani kaafi kara oo dhammaan baahiyadooda dabooli kara
walaalo horta waa dadku dadkii reer dhaqay way yaqaanaan qof oo iska duruufaysan oo owalba ayuu dadkaani dhulkaana dad dhaqaalo badan haysta maaha waa dad un nool maalmeedka la dagaalama qofkii marka sidaas ahaa ama maqaayad lahaa ama dukaan yar lahaa ama xamaali ahaa dad fara badan ay soo kor degeen oo dhibaataysan waxa weeye hadda dadka waa qaraabo waa walaalo dadka loo yimid iyo dadka yimidba dad walaalo weeye marka gacan isma caririyadii mooyaane haddee lagu dhihin maayo dadka lasoo lasoo kordegay dad wax kaafinayo weeye markuu dhahayno hadde maba maba dhici karayso weeye marka haddee qof walaalahoo aan agab wadan oo aan maaragtay haddii maal wadan yaacdadaa isaga yimid haddee dadkaas inay dhibaataysan yihiin dadkay maaragtay kusoo dulqaxana inuu dhibaataysan yahay waa iska cad weeye marka waxaan leenahay walaalahan dhegeysanaya idaacadda codka gobolada dhexe ee aan ugu hanweynahay degmada cadaado dadka waxa weeye waxaan leenahay dadkaas ilaahay fadligiisa dadkaasi waa haddii ala ku rumeeyo dadkii qaraabanimo iyo ehelnimo iyo islaamnimoba loo kaalmay lahaa weeye wax allaale qof wax saacidi karta ama qof wax saacidi karaysa ee ku soo baraaruji karta intaasba waxa weeye waan waan faraynaa annaga degma ahaanna wixii aan u qaban karnay deegaan ahaanna waa ka dadaalaynaa haddana waan wadnaa wixii karaan keena insha allah
ugu dambayntii waxaad ii sheegtay inaad wadaan dadaalaha dadkaas igu kaalmaynaysa ama gargaar ugu fidinaysaan ka maamul degma ahaan dadkaas maxaad muuqda oo xilligan oo qabata noo sheegi kartaa
walaalo horta waa mahadsan tahay sidaasaan baaqiyada u jeedayno yaa masaajidda iyo magaalada iyo dhammaan yaa waxaan leenahay war dadka qofka allaale qofkii qofka dadkaa dhibaataysan aragta waaba la iska arkaya waaba dada iska muuqda e halaysu saacido halaysu kaalmeeyo haddana waxaan rajayn doonaa maalinta jimcada inaan masaajidda dadka sii daran inaan uga qaybi doonno dadka muslimiinta ee muxsiniinta arrinta marka aan ka hadlayna arrin siyaasadeed maaha arrin kaalmo weeye dadka aan ka sheekaynayna hina dad xabadaas iyo dhibaatadaas deegaamadii ka dhacaysa ka soo cararo weeye waa dad sidaa iska rayad ah oo iska iska baahan weeye qof kasta ee muslima oo gargaar fidi kartana waan u sheegaynaa markii si ammaano lena wixii aan aragno annagu inaan maaragtay aan codka iyo calaf waxaan hayna ku kaalmaynaan u taaganahay marka waxa weeyaan walaale waa sidaa weeyaan sidaa weeyaan annagu waa dadaalaynaa intiisa barteena marka xataa waxaan ognahay in dadkii qaybo ka midi ay deegaamada naga siiyeenoo ilaa baxdo ilaa cadaado qaar gaaray waan ognahay marka qofku dadku ammaan bay raadinayaan iyo nolol bay raadinayaan qof waliba waxay ka dadaalaysaa ka taxadaraysaa inay ilmaheeda iyo waxa weeye nafteeda inay badbaadsato ilaahay baa badbaadada haya marka waxaana leenahay ilaahay amni iyo ammaan dhammaanteen hana siiyo innaga iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ba ilaahay amni ha siiyo sidaasaa marka leenahay waxaa si gaar ahaaneed ugu baraarujinayaa dadka dhegeysanaya codsigoolada dhexe inay gacan deg dega ay soo fidiyaan shaksiyadooda iyo jamac waxay ay yihiinba magaran